magaalada baraawe ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ayaa laga daafuray tababar ku saabsan ka hortaga wararka been abuurka ah tababarka uu soco doona muddo saddex maalin ah ayaa loo qabtay wariyaasha ka howlgalo magaalada baraawe waxaana daafurkiisa ka qaybgalay xubno ka tirsan maamulka magaaladaasi muxudiin xasan maxamed guddoomiyaha ururka suxufiyiinta koonfur galbeed ee suweja ayaa ka warbixiyey tababarka
maanta waxaan halkan u joognaa inaan qaadano seminaar ku saabsan wararka been abuurka ah dhibaatooyinka ay leeyihiin in laga feejignaado tababar ku saabsan ayaa maalmahan halkan ku qaadan doona haddii ilaahay raalli uu ka noqdo marka waxaan u mahadcelinayaa guddoomiyaha degmada baraabe oo runtii si qiimale noo soo dhoweeyey oo aan rajaynayo insha allah in furitaanka barnaamijkan wariyaasha uu ku dhiirogeliyo barnaamijkan waxaa fududeeyey umsom waxaana qabanayaa ururka saxafiyiinta koonfur galbeed waxaan idinka rajaynaynaa insha allah in tababarkan aad wax weyn aad ka faa'iidaan maalmaha waa iska kooban yihiin ciwaankana aad buu u ballaaran yahay laakiin waxaa la idinka rabaa maalmaha kooban tababarka halkan aan ku qaadanayno in macallimiinta si qiimale aad u dhegaysataan wax un aad ka fahantaan maadaama wariyaal aad cumar sheekh cabdishafaane guddoomiyaha magaalada baraawe oo daafari tobabarka ayaa bogaadiyey
maanta waxaan halkan u joognaa inaan qaadano seminaar ku saabsan wararka been abuurka ah dhibaatooyinka ay leeyihiin in laga feejignaado tababar ku saabsan ayaa maalmahan halkan ku qaadan doona haddii ilaahay raalli uu ka noqdo marka waxaan u mahadcelinayaa guddoomiyaha degmada baraabe oo runtii si qiime le noo soo dhoweeyey oo aan rajaynayo insha allah in furitaanka barnaamijkan wariyaasha uu ku dhiirogeliyo barnaamijkan waxaa fududeeyey umsom waxaana qabanayaa ururka saxafiyiinta koonfur galbeed waxaan idinka rajaynaynaa insha allah in tababarkan aad wax weyn aad ka faa'iidaan maalmaha waa iska kooban yihiin ciwaankana aad buu u ballaaran yahay laakiin waxaa la idinka rabaa maalmaha kooban tababarka halkan aan ku qaadanayno in macallimiinta si qiimale aad u dhegaysataan wax un aad ka fahantaan maadaama wariyaal aad si kastaba tababarkan ayaa door muhiima ka qaadanayo in wariyaasha loo qabtay ay wax badan ka fahmaan ka hortagga wararka been abuurka ah